halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce lix iyo labaatanka bisha jannaayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadahaynayaa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobada dhegeystayaal aan idin helna waxaa ka mid ah soddon qof oo soomaali etoobiyan isugu jira oo ku qarraqmay xeebaha dalkaasi yemen
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsan mustaqbalka waxa laga yeelayo maamulka gobolka banaadir
markii oo cabdullahi cosoble oo yidhi xamalaan maqaam u dhisaynaa xilkaa laga qaaday qaadilaay xamalaan maqaam oo dhisa xilkaa laga qaaday caasimadda waddan laga dhigana waxaa waaye ya la wada leeyahay inay tahay waa ishi maqaamka magaalada muqdisho waxaan laga hadli karin oon dood laga furi karin oon dadka deganaysan hawa yaraatee wax koonseynkooda muujin karin ayaa aniga waxaan u arkaa inaysan ahayn waxaan meesha qaban madaxweynaha maraykanka donald trump uu beeniyey inuu amray inuu shaqada ka eriyo robert muller oo ah dacwad ogaha baaraya in ruushka uu farageliyey doorashadii maraykanka barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa soo saaray faahfaahin ku aadan warbixin ay ku sheegeen isbeddel dabacsanaana oo ay ku sameeyeen sharciga soo galootiga si ay sharci dejiyayaashu u aqbalaan amaba u diidaan tiro dhallinyaro ah oo dhan hal dhibic siddeed milyan oo qof oo ku nool dalkan maraykanka oo ay waalidiintooda dalkan ku keeneen sharci darro ayuu sharcigani ka hadlayaa waxaana uu ku xirayaa shuruudo ad adag iyo jid dheer oo ay u marayaan qaadashada jinsiyadda dalkan dhallinyarada daaka ee uu quseeyo sharcigan iyo weliba dadyowga kale ee soo galootiga ah ee buuxiya shuruudahan cusub waxa ay ku qaadanaysaa toban ilaa laba iyo toban sano in ay jinsiyadda dalka maraykanka qaataan waa haddii ay buuxiyaan shuruudaha ay ka midka yihiin in ay shaqaystaan waxbartaan iyo weliba asluub wanaag
maraykanka ayaa ku booriyey dalka turkiga inuu dejiyo xiisada ka jirta howlgalka militari uu ka wado waqooyiga dalkaasi syriya uuna diiradda saaro sidii looga adkaan lahaa loona jebi lahaa kooxda daacish iyadoo hadda labada dal ay sii kordhayso kalsooni darrada dhexdooda dhinaca kale turkiga ayaa waxa uu ku cadaadinayaa maraykanka inuu joojiyo taageerada uu siiyo dagaalyahaaniyiinta kurdiga ah ee y p g maraykanka ayaa waxa uu ka taageeraa dagaalyahaaniinta kurdiga dagaalka ay kala soo horjeedaan kooxda daacish iyadoo dalka turkigana uu u arko kooxda y b g in ay xiriir la leedahay fallaago ka jirta gudaha dalkaasi turkiga ugu yaraan afartan iyo kow ruux ayaa ku geeriyootay dab ka kacay isbital ku yaala koonfurta amaba kuuriyada koonfureed waxaana dhici karta in tiradu ay intaasi kasii korodho in ka badan toddobaatan qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dabkaasi waxaana ku jira ilaa toban ruux oo dhaawacoodu uu halis yahay debdemiyeyaasha ayaa sheegay in ololku uu aroortii hore ee saaka ka bilowday qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka sijon ee ku yaala magaalada miryang oo saddex boqol oo kilomitir koonfurta ka xigta magaalada siyool wararku waxa ay sheegayaan in qiyaastii laba boqol oo bukaana ay ku jireen dhismaha isbitalka iyo guri dadka da'da ah lagu daryeelo oo ku dhow wakaaladda wararka dalkaasina waxa ay sheegtay in dhammaan bukaankii kale iyagoo badqaba laga saaray goobta
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa washington aan ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa maanta oo jimcaha sheegay in soddon qof oo muhaajiriina oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ay qarraqmeen kadib markii dooni ay saaraayan ay ku degtay xeebaha dalkaasi yemen mukhallisiinta doontaasi ayaa waxaa la sheegay in rakaabka ay rasaas ku fureen markii dunidu ay digaysay jacfar kuukay oo haatan istuudiyaha igu heliya ayaa warbixintaas soo jeedinaya jacfar mahadsaned ibraahim wakaaladda socdaalka adduunka iyo hay-adda qaxootiga oo labadaba qaramada midoobay hoostaga ayaa walaac iyo cadho isku jira ka muujiyey geerida soddon ruux oo qaxooti ah oo doon ay ku socdaalayeen ay kula qallibantay meel aan ka fogayn xeebaha cadan toddobaadkan dadka ka soo badbaaday shilkaasi oo qaarkood la geeyey xerada alkharas ee ku taalla gobolka laxaj ee dalka yemen ayaa ku warramay in doonta ay saaraayeen dad tankeeda ka badan oo tiradoodu ay gaaraysay boqol iyo konton iyo laba ruux oo soomaali iyo etoobiyaan isugu jira doontu waxa ay xeebta bureeqa ee magaalada cadan ka shiraacatay saddex iyo labaatankii bishan iyadoo ku sii jeeday dalka jibuuti waxaa la rumaysan yahay in doontaasi ay wateen rag muharibiina oo hay-aduhu ay ku sheegeen kuwa damiirku uu ka dhintay waxa ay isku dayayeen in qaxootigan ay ka tahriibiyaan yeman geeyaanna xeebaha jamhuuriyadda jibuuti wararku waxa ay tilmaamayaan in muharibiintu ay lacago ka qaateen qaxootiga doonta ayaa gebi ahaanba rogantay kadib markii ay rasaas u isticmaaleen dadkii doontaasi watay rakaabkii saraa rakaabka ayaa isugu jiray boqol iyo kow etoobiyaana iyo konton iyo kow soomaali ah soddonka ruux ee shilkan ku nafwaayeyna waxa ay isugu jiraan labadaasi jinsiyadood hay-adda i o m ururo ay bahwadaag yihiin iyo ilaalada xeebaha yemen ayaa ku howlan sidii faahfaahin looga heli lahaa qaabka uu shilkani ku dhacay waxaana hay-addu caawimaad isugu jirta raashin iyo biyo u fidinaysaa kuwii dhacdadaasi ka badbaaday agaasimaha hay-adda i o m william lasy swing oo maanta hadal ka jeediyey shirka davos ayaa sheegay in muddo shan sano ahba ay ku baaqayeen in la dhowro nolosha dadka taasoo uu hoosta ka xariiqay in ay mudnaan gaara iyaga u leedahay waxa uu intaasi raaciyey yeman qayb weyn ayay ka tahay baaqeenna waxaanan walaac xoogan ka qabnaa wararka ku aadan dhacdadan ugu dambaysay ragga wax tahriibiyaha ayaa inta badan waxa ay doonyaha saaraan rakaab tankeeda ka badan marka ay gudaha badda gaarto oo ay wajahdo cabsi la xiriirta in ay quustana waxa ay rakaabka qaarkood ku sandulleeyaan in ay doonta ka degaan oo ay biyaha isku tuuraan si ay culayska uga fududeeyaan rasaasta doontan ka dhex dhacday wax yar ka hor intaanay qallibminna waxaa loo badinayaa in tahriibayaasha lagu cabsigelinayay si ay badda isugu ridaan wixii ka horreeyey sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii tahriibayaal etoobiyaan iyo soomaali u badan ayaa naftooda ku biimayn jiray socdaal halis ah oo doonyo aad u tabar daran loo adeegsado kaasoo ay ku geli jireen waddanka yemen laakiin wixii ka dambeeyey markii uu dagaalku dalkaasi ka qarxay dadku waxa ay bilaabeen inay dib u soo tahriibaan iyagoo mar kale nafsadooda biyaha ku soo biimaynaya aqalka cad ayaa waxa uu xalay tusiidaahay warbixin uu ku faahfaahinayay qorshaha u muuqda xal dhexdhexaad ah oo lagu doonayo in sharci dejiyaasha dalkan go-aan ay kaga gaaraan xal u helidda soo galootada sharci la-aanta ku yimid dalkan maraykanka waxaa warbixintaasi noo haya nuur xasan nuur qorshahan cusub ee madaxweyne trump ayaa waddada u xaaraya in jinsiyadda dalka maraykanka la siin doono hal milyan iyo siddeed boqol oo ruux oo maraykanka sharci darro lagu keenay iyaga oo carruur ah laakiin waddo dheer iyo sharuudo ayuu aqalka cad ku horgudbay qaadashada jinsiyadda maraykanka ee dhallinyarada loo yaqaano daka afhayeenka aqalka cad saara hakabi sandres ayaa warbaahinta u sheegtay sharuudaha ay barnaamijkan ku xirtay madaxtooyada
securing the border and closing legal loopholes, ending extended family chain migration, shaxdani waxay xaqiijin doontaa afartii tiir ee lagu heshiiyey amniga xuduudda xiritaanka dulduleelada dhinaca sharciga joojinta iyo soo afjaridda dalbashada qaar ka mid ah xubnaha qoysaska ee ay muwaadiniinta maraykanku keenayaan dalkan baabi'inta fiisaha bakhtiyaa nasiibka iyo bixinta xal joogto ah oo ku aadan dadka iyaga oo yaryar sharci darro ku yimid maraykanka kadib muddo sannado ah oo aysan wax tallaabo ah u qaadin koongareeska ayaa hadda waxaa la gaaray wakhti aan si wada jir ah uga shaqayn lahayn sidii aan u xallin lahayn dhibaatadan dadka ku jooga waddankan barnaamijka loo yaqaano daaka iyo kuwa kale ee iyaga la midka ah ayay ku qaadan doontaa muddo toban ilaa iyo laba iyo toban sano ah sidii ay ku qaadan lahaayeen jinsiyadda maraykanka waxaa intaasi sii dheer shuruudo ay ka mid yihiin in dadkan yihiin kuwo shaqeeya waxbartay islamarkaana ah dad ay akhlaaqdoodu wanaagsan tahay madaxweyne trump oo inta aanan la soo saarin qorshahan indhaha soo mariyey ayaa arbacadii wariyaashu u sheegay in dadka ka faa'iideysta barnaamijka daaka aysan welwelin shaxda dib u qaabeynta soo galootiga iyo amniga xuduudda ayuu aqalka cad sii daayay afar maalmood ka hor wakhtigii loo qabtay in warbaahinta loo soo bandhigo
nuur xasan nuur ayaa warbixintaasina noo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalinta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington
dhinaca kalena qaar ka tirsan warbaahinta maraykanka ayaa warisay in madaxweyne donald trump uu amray inuu shaqada amaba in shaqada laga eriyo robert muller oo isagu ah ninka baadhaya faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashada maraykanka balse warbaahinta ayaa sheegtay in donald trump uu hadalkaasi beeniyey jacfar kukaay warbixintaasi way noo soo socotaa hase yeeshee waxa ay ku buuxsamaysaa maalinta berita ah sanad markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu seexay amar madaxweyne kaasi oo si kumeel gaar ah uu ugu hakinayo qaxootiga dejinta loogu sameynayo dalkan maraykanka tallaabadaasi ayaa dibudhac weyn ku noqotay maqaabkii dowladda maraykanka ee caalamka warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf cabdulaahi aadan cali waxa uu ku noolaa xerada dhagaxle ee dhadhaab tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii isaga xaaskiisa iyo shan carruura oo uu dhalay waxay sugayeen inay u safraan dalka maraykanka tan iyo sannadkii hore hase yeeshee waxaa ku yimid dibudhac la xidhiira xayiraadda dhinaca safarka ee uu soo rogay madaxweyne donald trump bishii koob iyo tobnaad ayaa falaageyg u ahaa oo aniga iyo xaaskayga aan rabnay inaan baxno bishii koob iyo tobnaad markii falayga annaga uu taariikh saddex iyo toban falaygay uu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yidhi ma bixi kartaan amar baa waxaa soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump inaadan inaan bixi karin baa nala sheegay marka caruurtii iyo anigii iyo xaaskii sideeda aan ku baaqanay marka waxaa annaga naftaanada aan aada uga xumaanay waxay ahayd haddaan wakti dheer aan soo marnay oo aan erbado fara badan iyo process fara badan aan soo marnay markiina la yiri wixiina waa la kabsaday runtii aad baan uga xumaanay
oo waaye waxaad ii sheegtaa marka lagu yidhi adiga waad safraysaa diyaaradaad ku qoran tahay taariikhdaas ma xasuusataa waxay ahayd taarikh sideed iyo toban bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo labada kun iyo toban iyo toddobada marka halkee lagu geyn baa lagu yihi maraykanka maa laguu sheegay ha maraykankaan ku socday waxaan ku socday manasato meesha lahaa saint cloud ayaan ku qorna inaan inaan aada lahooda waa garta marka haddama waxay ku dhaheen iska joog rajaad qabtaa mise wax rajaa ma jiro waa la kansalay runtii waxyaaba aan maqlayna waxaa weeye in aan rajo fiicanaayna jirin maalin hore waxaa noo imaaday high commissiona k n h r weynaa rajada maxamuu maxamuu dhahay laakiin keisaskii o dhan hadda hool baa la wada saaray keisaska kes hadduu active waxaa la ilaha wax rajaa la ilaha keisaska o dhan waa hool marka waxaa kaloo kasii daran intaasoo dhibaato lasoo maray iyo labaatan iyo dhowr sano qaxooti meesha ah marka dadku way ka cajiseen xaqiiqda markaan kuu sheego wixii sii loo socday maalinka ugu dambeyso maso wixii haddii loo dhaha ma soconayaan dadku way ka cajiseen marka xaqiiqda qaybtan buufiska baaritaanka lagu mariyey imise baaritaan baad martay maxay ku weydiiyeen maxay ku dheheen xaqiiqdii markii aan kaaga warramay midda baaritaanka xagga caafimaadka jidhkaadao dhan baa la baarayaa waxaa la samaynaya dhiigaa laga qaadaya raajaa lagu saarayaa la miisaamaya waxaa la dhahaa physical checking bodyga lagu samaynaya dalka o dhan baa laga laga laga qaadi wax yar oo lagu reemoynta dhan waa laga qaada lagu baari haddii nabar uu kugu yaalo waa qof kasta oo oo maraykanka aada meelahan ka baxay baaritaankaas waa la mariyey marka waa baaritaan aada u dheer taas waxaa kasii doonaa su-aalaha markii c i f lamarayo c i f markii lamarayo waa su-aalo fara badan oo ugu yaraan boqol su-aalood ah laba maalin ayaa loo kala noqonay marka hadii haddee su-aalahaas sidii la rabi aad ugu jawaabeysana rijarkad qaadanayso waa lakasala xabiibo cabdiraxmaan mursal waxay ku nooleyd xerada dhagaxley muddo toddobiyo labaatan sano ah waxay iyada iyo toban carruur oo dhasho ay mareen dhammaan baaritaankii looga baahnaa dadka loo qaadaya maraykanka waxa u harsanaa oo keliya caafimaadka inay maraan waxay iiga warrantay sida amarka ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump uu u saameeyey safarkii ay ku taamaysay inay ugu soo guurto maraykanka caafimaadka maalinihii odayga trump uu hadlayay iyo caafimaad iigu jira asaga markuu hadlana xaalbaanalgiya waa sugaynaa weli waqti may kuu qabteen xilligaas wakti weli lama qabanin waa laga warsugaya kolle ayagun baan ka warsugaynaa insha allahu laakiin hadda wax waraa naloo sheega weli malaa waa sugaynaa warkii ugu dambeeyeed ka heshay muxuu ahaa goormaad heshay warka ugu dambeeya wuxuu ahaa un caafimaad baa sugaysaan caafimaadka intaan sugaynin haddii arrintan baa imaatada soomaa kadib wax wax noo sheega ma laha marka markii ugu dambayseed war ka hesho waxay ahayd sanad ka hor ha waaye intaa ka hor maxaad martay eh, oo oo waraysi imise waraysi baad martay imise baaritaan baad martay warayso fara badan baa marna brosees kasta waa meelo fara badan buu maraa unhr baa dhowr waji la mari kadib qolyo la dhaho rs baa la mari kadib qolyo c s baa la mari kadib caafimaad baa mari haddana waa fly state oo haddana waqti ayara sugi intaasoo dhanba hadda waxaa ii dhiman medicalka waa hadda aan ku jiraa ma garata weli aan iisoo gelina qadka marka arrintii hadda way istaagtay trump baa amar soo saaray adiga iyo dad kale oo diyaaradda ku qornaa ayaa maaragtay baaqday go-aankii trump darteed dadka see u saamaysay dadka aad matasho dadka aad taqaano dadka aad deriska la tahay see u saamaysay fiican inay u saamaysa niyo jab fara badan sababtaa dadka niyo fara badan bay u hayeen inay baxaan qarasho fara badan bay kusoo mareen waqtiyo fara badan bay kusoo dumiyeen qaarkood xitaa kala danaysan lahaa broseskaas ay u joogeen niyo jab fara badan bay ka qaadeen dhalinyaradoo kale aad bay uga niyajaban yihiin qaarkood ba mar waxay ku dhahaayaanba inaad ka taariidmaa halis lagu ahaa oo isku sugin basaalka sababtaa waqti kale isagoo awalba waqti sii qaatay iyo haddana odaygii dhahaya holdan ilaa iyo amar dambe wax dhaqaaqaya ma lahan marka dismoran fara badan baa ka jira dhalinyarada yaryaraa iyo dadka broseska ku jira dismcaadi unbaa ku jira
Eh, rajada maxay tahay hadda ka jirta meesha maxaa lagu joogaa hadda dhadhaab horta wax hadda rajo lagu haya ma lahan dhadhaab wax rajo lagu haya ma lahan waxbarasho iyo nabadgelyo unbaa hadda ku haysanaa ma wax kaleto rajo ma laha cunto fiican ma qaadano mawrdi qalalan baan qaadanaa oo bishiiba hal mar afar kiilo mawrdiyo bishiiba hal mar la siiy iyo waxbarasho iyo nabadgelyada mooye wax kale oo rajo dadka dhadhaab ay horta maanta qabaan ma ahan rajada maanta meela waxaan ka cunana ma laha weliga anaga labaatan toddobada sano aan joogno maanta waxaan ka cunna ma laha imise qofaa taqaana adiga oo nairobi laga soo celiyo diyaaradda ku qornaa bismillah ka badan ilaa iyo toban kuns waan garanaya haddiise ka badna ilaa labaatan kuns waan garanaya hebel hebel aan dhihi karo inta aan aqooninay magaalada nooca ka galaa ka badan weli madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisu iyagu si weyn ayay u difaaceen tallaabooyinka ay qaadeen ee ay ku xayireen qulqulkii dadku ay ku soo degayeen dalkan maraykanka waxa uu ku dooday madaxweynuhu inay tallaabadaasi tahay mid lagu ilaalinayo amniga muwaadiniinta maraykanka islamarkaana baadhitaan xooggan lagu marinayo dadka soo gelaya waddankan si aysan uga imanin dhibaato dhinaca amniga oo u geystaan waddanka iyo dadkaba
warbixintaasina dhegeystayaal waxa ay ka mid ahayd warbixinno aan hore idinkugu soo gudbinay oo uu soo diyaariyey soona jeedinayay haaruun macruuf
waa tahay dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa mustaqbalka gobolka banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa toddobaadkii dhowaa waxaa soo shaacbaxay khilaaf u dhexeeya madaxda dowladda iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir taasoo keentay in xilka laga qaado guddoomiyihii hore taabid cabdi guddoomiyihii hore oo ka waramaya sababta keentay xilka qaadisiisana waxa uu sheegay in muranka uu salka ku hayay masiirka gobolka banaadir arrintaasi ayaa u muuqata mid soo kicinaysa su-aalo ku aadan waxa maqaamka ama maamulka uu yeelan doono mustaqbalka gobolka banaadir uu noqon doono ma mid dowladdu ay soo magacaawdo mise mid lasoo doorto maadaama dalka uu noqdo federaal waxaa ka qayb galaya barnaamijka cabdiraxmaan xooj jibriil wasiirka dastuurka dowladda federaalka diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah iyo brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowr oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala marka hore kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhammaantiinba een aan ku hormaray wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xooj jibriil muxuu dastuurku dalka ka qabaa in gobolka banaadir uu yeesho maamul u gaara oo dadka degani ay soo doortaan
dastuurka wuxuu ka qabaa qodobka sagaalaad ee dastuurka wuxuu leeyahay horta caasimada soomaaliya waa muqdisho leeyahay ko wuxuu leeyahay maqaamka caasimada ay ku ay ku lahaan karto dhinaca federaalka markii federaal la samayn doono waa in laga munaaqashoodaa laga munaaqashoodaa eegista dastuurka kadacda heshiiska laga gaaro lageeyaa baarlamaanka si aan hadda socoto hadda waxaa socoto diglegis dastuurkaa socoto marka horta ko soomaalida inay kasoo gaarto waaya yani yani wada heshiis maqaamka caasimada weliba yani arrintan federaalka xagee ka gelaysaa wax kalena ma aha andada hadda waxay leeyihiin jubbaland keligeeda samaysmatay galmud keligeeda samaysmatay waa run waayo hirshabelle keligeeda samaysmatay laakiin caasimada lama mid aha sababta caasimada wadanka dhan waayo caasimada wadanka dhan caasimka dhan ayaa ayay ka wada dhexeysaa marka in la helo waa aragti oo oo cad oo oo mataqaanaa laga midaysan yahay oo laga soo wada heshiiyo maadaama wadankan dhibaato ay kasoo dhacday ko dhibaatada meesha ugu weyn ka bilaabatay muqdisho ahayd caasimada ahayd oa ka bilaawda marka in inta laisku yimaado yani laga wada yeesho aragti lagu soo wada heshiiyo oo maqaamkan muxuu noqonaya yani hadda sidaa taalo saddex mataqaanaa aragtiga taalo caasimada inay noqotaa intifaarixiin keento caasimada isla markaasna ay ahaataa maamul goboleed jubbaland kulliga iyo iyo iyo iyo iyo puntland wa wa wa wa wa wa waa hal mataqaana aragti aragti kale waxay leedahay ha noqoto sidii ottawa oo kaleeto oo ah gobolkan banaadir baa jiro laakiin meel leelaa laga dhex gooynaya xamar dhexdeeda oo noqonaysa caasimada ama waxaa jirta aragti kaloo gahayso caasimada ayaysan federal noqonin state laakiin ha noqoto sidii washington d c oo kaleeto oo ah magaalo hoos timaado dawladda dhexe yani waa wax laga wada hadli karo waayo laakiin in laga wada hadlo aada yani ufiicanta sababta waxa waay haddaan laga wada hadlin oo oo inta mataqaanaa xamaasad inta naqaado wax ka sameyno yani dhibaatay keeni karto yani wadankan waxa kasoo saaran ceel baa laga soo saara wadankan yani labadi kun ceelkii weliba laanta laga soo saaraya marka saaritaankaas la saarayo waxay u baahan tahay si oo oo mataqaanaa xasaasiyadda la dhowraayo in wax walba oo oo oo ku saabsan yani wadankaasi cagiis loo dejin lahaa ha waa madsanta waa mahadsantaa wasiir xoosh waa kugu soo noqon doonaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa diini maxamed diini haye diini bismillahi raxmaan raxiim wasiirkayga xoosh oo runtii shaksi anigu shaksiyan aan qadariye ah iyo iyo professor camir oo isagana lamid ah oo aqoon-yahan soomaaliyeed oo runtii aada nog weyn waa salaamayaa sidoo kale dhegeystayaasha iyo v o edan umahad celinayo runtii anigu sida uu u sheegay wasiirku wax badan kama duwani aan ahayn yacni su-aasha ah in la furo wasiirku wuxuu ogol yahay in arrinka laga doodo oo laga wada hadlo oo yacni aragtiyaha kala duwan midkay doontaba hala qaatee laga wada hadlo keliya waxaan meesha muqdisho aan qaban ama caasimad soomaaliyeed ha noqoto ama maaragtay ha loo qaybiyo dadkii deegaanka deganaa iyo maaragtay qeyb kamid a caasimadii labada aragtiyood midkii doonaba hala qaatee in aan marnaba laga wada hadlin oo inta afka laga xiro dawladdii sheekh shariif ay ka tagto tii maaragtay xasan sheikh ay ka tagto tanna ay ka tagto macnaha faylka magaalada muqdisho maqaamka magaalada muqdisho waxaan laga hadli karin oon dood laga furi karin oon dadka degan aysan hawa yaraatee wax konseynkooda muuqu mu muujin karin ayaa aniga waxaan u arkaa inaysan ahayn waxaan meesha qaban laakiin inta kale in laga wada hadlo oo wax un lagu heshiiyo waa runtii aniga ra'yi aan la qabo waa mahadsan tahay haye professor yaxya ala horta ani dastuurka waxa ku qoran oo dhanba waa kasoo horjeeda dhowr sababba dastuurka horta dastuur la ansixiyey ma aha dastuurkii lagu soo heshiiyena ma aha markii kenya lagu diyaarinayay jawaalin waa ila joogay shan bilaan ka shaqeynaya qaybta resource sharika ku qoraay dastuurka u n t ay maalgelisay ee dhamaystirnaaya la keenay waxaa lagu bedelay afartan iyo sideed saac miiska waxaa la soo saaray dastuur la bedelay dabcan waxaana maqlaya ma huba laakiin xoosha saab ka jawaabi doona asigaa dadka wax ka bedelay kamid ahay odayaashina gacmaha taagaa la yidhi waxa waxa dhan isku qasayna waa dastuurka caasimada marka laguma maamuli karo dastuurka dadka le ottawa waa saas washington aa saas والعلك الصومالي أنا واشتون أنا ميرا أوتو أنا ميرا فور بوينت فايف أنا ليرا أركا سميسنا حالا وأركني marka nin tuuqrasa u saaxda asaa yaqaan soomaali four point five tuurooda duudkeeda ku taal say u saaxaysiidaa laga rabaa laakiin maaha in oo layidhaha caasimada kaligeeda dad ka dhexayso wax kaloo ka dhexeeya ma jiro waa run aan isku sheegne hadda calanku xataa nagama dhexeeyo haddaan soomaali nahay qaala calankii rabin gubay kuma jirna calamo ka samaysta maxaa caasimada keliya marka ugu aniga gobolaan ka imaday odayaashii oo gobolkayga waxa maraa diyaarad ka saarna waa tagnay xaggaa laga soo iska soo dooranay odayaasheena baarlamaanka ay noo yimideen ma kuwa xamala haddana xaqoodii la qaybsanaya tikriga xaq kusoo qaata so dulmi ma ah taas waxay naqanaya inaad aasaysid qarax berri jiilka dambe haddaa haddii aad caburisid waa i muuqataa waxaa la yidhi beerley waxay heshiis ku tahay madax ukreys hala wada bajiye soomaalida o dhan waxay heshiis ku tahay xuquuqda xamala aan qaadano haddii la qaadana ana raallian kaa teedila meel iga taalaa tana waxbaan ka qaadana dulmi cadaan u arkaa waa mahadsan tahay xaye wasiir xoosh aniga hadda waxaan leeyahay hadda waa kama mahad saaxiibka yaxya soo leeyahay isku waa lagu dool ama wax ka bedelo horta haddaan awooddaas waxaa lahaa laba toban milyan oo soomaali ah dastuur u yaalo inaan wax ka bedeli karo horta waa awooddaas isiiyey waa laga yaabanahay dastuurkan asaga keliya ma dhaha siyaasiyiin kala badan saxan oo kala qabto oo iska conspiracy theory ah dastuurkan haddaan haysano oo kalfoofka ah aan haysano يعني شغلين بدون نصر لو نصر ضعفي أو نصر أخذ مثلا نصر أنسبيل إنت كنا نصر يعني يعني خيال بدون كلام صح علينا وحنا نصبح صراحة ما هي وحنا نفسنا إنه سيد مثلا لو بعنا لكن كيف أقول راح كبر ده أنا كان هذا كان يوجد من أغاني إنه بصورة كبر ده أود أن ما بيجي نكرر تاس أنا كتجنا أنا راح نطلع hadda waxaan waxaan haysano waxa waaye arrintan oo caasimada ah caasimada waxa waaye muqdisho magaalo oo aada u qurux badan waayo oo aniga yani aan aaminsanahay magaalooyin ugu fiican in wadanka tahay afrika inay tahay laakiin dhibaataa soo dhacday yani sababta artikalka waran wax kale ma ahayna dad ishaysay kusoo qoreen aan ka wada hadla sida nimanayna wada ahaayeen yani hadda elfank mana wada ahayn aan ka wada hadalno maqaamka mana xumar runtii because waxa waaye dhibaataa soo dhacday dhibaatada soo dhacday in laga wada hadlo way fiican tahay wasiir xoosh halkaasaan rabaa inaan halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo inaan u yeelno maqaam maqaam fiican inaan u yeelno way fiican tahay runtii n halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo in ka badan laba milyanaa la sheegaa inay caasimada ku nool yihiin haddii gobolka uu federaal noqday oo dowladii guud oo caasimadeeda xamar ahayd laga soo tegay maxaa diidaya in dastuurka la fiiriyo oo dadka xamar degan xuquuqdooda la fiiriyo oo layidhahdo dadkan waxay xaq u leeyihiin nidaam iyaga matale inay keensadaan maxaa maa xamar keliya uga dhiga dowlad dowladda dhexe waa su-aal fiican waaye horta runtii waxa waaye xamar hadda yani waxay ku faanto anaga ku faan caasimadii wadanka iyadaana yani hoos u ah dowladda federaalka run waaye laakiin waxaan gaarnay in la yidhahdo hala sameeyo federation hala sameyso dowladda hala sameyso waana lasoo waraacay ilaa had laakiin hadda mida timid waxa waaye yani gobolka banaadir iyo iyo caasimada muqdisho yani maqaamkeeda see ka yeelnaa qof dhahaya ma jirto caasimada maaha muqdisho waa kulliga waxa ku qoran gobolka sagaal waxa ku qoran caasimada soomaaliya oo muqdisho madana maqaamkeeda in laga wada hadlo waay maqaamka waxa waaye gobolkaas banaadir yani saddexda option haday soo sheego kay noqonaysaa yani caafimaad weyn aa ku jira wax kale maaha caasimada maadaama ay tahay hadda capitalka ay tahay caasimada adduunka inay tahay meel loo wada siman yahay meel layska wada arki karo ay diversity ka jirto shaqooyinka kontraagyada deegaanka kulli loo wada mil yahay laakiin hadday noqoto caasimad noqoto hal community keliya ama hal gurki ay ay ka helaan munaafacaad ka helaan ma noqon karto marka arrimahaas in la adres garayo waa maadsantahay waa maadsantahay waxaan yani soomaalinimada waxaan kusoo celinayn waa waa mahadsanta waxaan siinayaa diini maxamed diin arrinta uu sheegay wasiir xoosh ee ku saabsan in haddii xamar la yidhaahda ha noqdo maamul laftirkiisa oo wax badan halkaasi ku weyn doono oo aanu sii ahaan karin caasimadii dadka ka dhexaysay haddii maamul gaara loo sameeyo iyo tan kaloo ah inaanay jirin dad isku tega oo u diyaara ee codsanaya in la sameeyo maqaamna loo yeelo gobolka banaadir labadaas ciladood ma jirtaa
wallaahi horta aniga waxay ila tahay shirka hadda la baajiyey oo runtii dareenka laga muujiyey oo annaga haddaan bulshareed ahaan aan nahay aan taageernay runtiina welwel badan nagu haayo sababaha iyo dareenka dhaliyay in shirkaas la joojiyey waxaa la rabay in looga hadlo in lagu soo bandhigo dadka shacabka magaalada muqdisho jooga waxa ay qabaan oo ay tabanayaan kabacdina loo soo gudbiyo maaragtay golaha wasiirada iyo iyo labada aqal labadaba si maaragtay cabashadaas dadku ay ka cabanayaan madaxdu ay u wada hadlaan taas horta waa mid oo haddii la yidhaahdo qof rabay in laga hadlo ma jiro taas waxaan taasaan ka leeyahay midda ku saabsan waxay weyneysaa xuquuqdii caasimadda anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu caasimadda isaga maaragtay doorto oo political consensus ay ku timaado marka taas in laga wada hadlo meeshii caasimadda ay noqonayso iyo meeshaysan noqonaynin waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo iyadoo masaalixda iyo istraatijiyada qaranka la eegayo ee aan tan qab- qabaa'ilka aan la fiirinayn in iyadana laga laga wada hadlo laakiin dhibaatada ugu weyn ee dawladihii hore lasoo maray oo dalka xukumayay iyo kuwa hadda joogaba naga haysata waxay tahay caqligii caadiga ahay oo caafimaadka qabay marnaba laguma shaqaynayo laakiin caqli qabiilaysan oo runtii sumaysan oo aan aragtidiisu keliya cabir laga qaadanayo maaragtay dagaalkii xarbul ahliga keli ah oo aan cabir kale oo umadnimo iyo maaragtay maslaxada caamka aan waxba laga fiirinin taasa annaga culays weyn nagu haysa marka annaga waxaan qabnaa dhinacee doontaba ha u dhacdeen horta in la aqbalo in laga wada hadlo oo arrinkan doodiisa la furo waa mahadsan tahay midda kaloo ku saabsan midda kaloo waa kuusoo noqon doonaa diini waxaan rabaa brofesor yaxya inaan siiyo haye brofesor yaxya
horta wasiirka waxaa uga cudur daarana asigaa bedele ma dhihin waa maqlaan inuu guddigana waa ku jiray laakiin waxaan hubaa dastuurkaanu ma aha kii runtaa lasoo diyaariyay kama soo tagtaa caasimadda marka laga hadlaayo haddii caasimadnimadu ay dhib u keenayso dadka ku nool xamar maxaa diidaya caasimadda in laga wareejiyo oo magaalo kale la geeyo ama lix bilba inay magaalo soo ahaatoba dawladdu ma wada degan caasimad dad shacabaa degan dawladdu meel kasta waxay ka heli kartaa guryo ku leedahay gaalkacyo guryo ku leedahay baydhabo guryo dawlada ku yaal in ay degto iyagaba oo jaamacad haddii ay caasimaddu mid faa'iido lahayd ay laqato laakiin marna suuragal laqamay in la yidhaha baarlamaanka iyo dawladda go-aan kasoo gaarayo war meelaha kaleba dadka deegaanka deganaaya go-aan ka soo gaaray maxaa loo looga leexleexana haddaad runta sheegtana waxaa leeyahay waa fikir qurun oo qabiil oo saarahayo haddii haddii la dhacaayo dadkaan aniga ma jecla inaan bini aadan xaqiisa dhacay anigu gobolkii aan ka imiday waa ii calaamadaysan yahay waana deganahay dhibna kuma qabo laakiin caasimad aad tahay darteed inuu qof xaqiisa ku waayo haddaa maxakada kuweynaa inaa caasimadnimada halaga qaado kuleeyahay caasimadda waxay dhan xuquuq zaa'ida ku helo laakiin baarlamaan soomaalida goynayo barada waxay isku soo saaraya waa qiyaasi kartaa kulligood waxay ku heshiinayeen in dadkaas xaqooda la duudsiiyo waana walaalka ood khiyaamtay adiga hortaada kuma fiicno waa mahadsantaha adoo brofesor heli yaxya kartid wax adiga walaalka aad ku heshiin kartid inaad abuusa aad ku isticmaashid waa khalad kale waa mahadsantaha bro- een, waxaan siinayaa wasiir xoosh haddii dastuurka uu dhigaayo in maqaamka gobolka banaadir ay baarlamaanka go-aan ka soo gaaraan oo laga wada hadlo qorshaha ma idinkugu jirtaa in ka dowlad ahaan ga- een, ka wasiirkii dastuurka arrintaasi aad furtaan maadaama arrintan ay tahay arrin taabanaysa malaayiin qof oo soomaaliya dad badanna ay walaacooda ka muujiyeen
run ahaan horta arrintan sida hadda loo dhigay maba ahaba oo ma aha maqaamka muqdisho banaadir baarlamaanka ah, wax ka gaarayo maba ahaba waxa waaye maqaamka ah, gobolka banaadir waxaa laga gelayaa sida ku qoran qodobka sagaalaad ee dastuurka in munaaqasho laga galo ama dib-u-eegis dastuurka dhexdiisa lagu sameeyo ra-iisul wasaare xasan kheyre jadwalka uligana qayb weynay ka tahay arrintaas waana ku qoran tahay waxaa in uu, eh, waxaan anigu waxaan kamid ahay eh, guddi la yidhaahdo guddiga eh, guddiga siyaasadda loo dhanyahan kamid ahay oo oo oo oo oo- oo barnaamij xasan kheyre uu- uu mataqaanaa uu hogaamiyo yani jadwalka noo dhin waxaa kamid a arrintaas in laga hadlo laakiin waxaan ku qoran waxaa waaye kow in laga gaadho horta aragti siyaasadeed oo laga wada hadlaa soomaalida ay ka wada hadashaa markii laga soo wada hadlo maamul goboleed soomaali citizen isku kasoo wada hadla kabacdi markii weli lagu soo wada heshiiyo in la geeyaa baar- baarlamaanka markaas baarlamaanka uu uu ka sameeya sharci lagu dejinayo
haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotaan waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegayno mustaqbalka gobolka banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa waxaa ka qaybgalaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya diini maxamed diini gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ah iyo brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowra oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala ansiya diini maxamed diini gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ah diina haddii dowladda ay hawshii wado oo sida hadda wasiirku uu sheegayo guddi la magacaabay guddigii shaqada ay wadaan muqdisho ama banaadir intaasba waa soo joogaya maxaadan u sugi karinaha xaggee tahay meesha aad ka tuhunsan tihiin tuunka xaguudi kaaga imaanaya
falastiin aad aad umahadsan tahay runtii su-aashaas waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan culayska horta wuxuu ka jiraa dadka hadda oo maaragtay doo arrinkan ka doodayo waa dad aqoon-yahano ah oo xog ogaal ah oo matalan xafiiska prime ministerka iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska baarlamaanka intaba waxa ka socda og waa ognahay anna waxyaabahan ogna waxaa kamid a in qodobkan dib loo dhigay markii golaha wasiirada laisku soo qaaday in qodobkan dib loo dhigay oo ajandaha laba sano kabacdi dib loo dhigay wasiirada dhexdoodana ay ku kala aragti duwanaadeen marka ma aha waxaanaan anna waxba kala
diinigow inta la keenay golaha wasiirada dib loo dhiga dhexdeeda kuma jiraan qorshaa jiro oo oo mataqaanaa guddiga mataqaanaa siyaasad loo leeyahay ah guddigaasa waxaan keenay laakiin wax inta lasku soo dib ha loo dhiga liga ma jirto waa ku qoran tahay jadwalkay ku qoran tahay any time aa laga bilaabi karaa laakiin inta- inta la keeno laakiin golaha laakiin ma wasiirada- jirtaa laakiin ma jirtaa wasiir xoosh wasiir xoosh ma jirtaa in inta la keenay dib loo dhigay ama ajandaha dambe ay ku ma jirto jirto wax ka- maya maya ma jirto waxa waaye jadwal weynaa jiro oo ah wadanka dhan si- labada kun iyo laba iyo labaatanka si lagu gaari lahaa ay ka mid tahay eh, dib u eegista dastuurka federationka si loo sameyn lahaa en- en- en- eh, doorashooyinka ay ka mid tahay mataqaanaa eh, waxaas dhan marki laisku daro, ay Waa ka mahadsan mid- laba laba khamiis laba khamiis ku horaa la baasgareeyey Waa mahadsan Ala ansixiyey- laga ansixiyey eh, golaha uu uu ra-iisul wasaaraha keenay marka wax wax dib loo dhigi maba jiraan badi waa mahadsan tahay haye diini dh- dhamayso diin horta waxaan qabaa anigu qof shaksi mas-uul aan ahay mana rabo macluumaad intaas ka badan inaan publica soo dhigo laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay aada dib loogu dhigay oo laga wada hadlay dadka ciddii ka hadashay oo arrinkaas khuseeyana waa wada fadhiisanay waana iska wareysanay arrinkaasna arrin maaragtay hadda bulshada rayidka ka qarsoon maaha laakiin waxaan ka rabaa walaalkay wasiirkayga oo waxaan ka oo- oo- codsan oo diina galo galo Eh, galo wasiire aniga aanan fadhinin in miyaad hadda adiga wax ka inaan qeybgashay dhamaysto, hadalkaan wax yar dhamaysto.
afkoodka taas taas oo ceeb waa taas oo kale ma- wasiir aan hadalka dhamaysto Een, Waayo, anigu waxaan ka waayo.
codsan lahaa waa sax in ay leedahay maqaamka caasimadda muqdisho inay xasaasiyaad leedahay oo deegaanada qaar ay ku kala aragti duwan yihiin laakiin adigu aniga waxaan qabnaa bulsho rayid ahaan haddii loo dhigo arrinkaas ka hadalkiisa dib ha loo dhigo waxa laga cabsanaayo oo maaragtay dul- dhaawaca dowladda soomaaliya soo gaari kara midka ugu khatarsanaayo ayaa imaan kara waxayna keeni kartaa dhibaato hadda dowladda soomaaliyeed ay u baahan tahay in laga hortago dadka soomaaliyeed markay wada hadlaan hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday maaragtay shacab yihiin intaba annagu waxaan aaminsanahay bulsho rayid ahaan inay isfahmi karaan waa mahadsan tahay markii diini loo diido eh, in loo diido inay wada hadlaan oo arrinkan miiska lasoo saaro oo haddii maaragtay madasha looga wada hadlaayo iyo haddii golo wasiire looga hadlaayo iyo haddii baarlamaan looga hadlaayo haddii arrinka la caburiyo la diido waxaan aaminsanahay inay waa kharash ka mahadsantaha dhalan.
waa mahadsan tahay diini oo Waxaan kugu soo noqon doona aaminsanahay ha siyaasiyan siyaasiyan in isbaaro loo dhigtay in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda iyo madaxdooda arrinkan ka wada hadlaan waa mahadsan tahay meesha annaga ay naga gubayso bulshariyad ahaanna halkaas waa waa mahadsan tahay een, waxaan siinayaa brofesor yaxye een, sida hadda wasiirku sheegay qorshaha xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre waxaa ku jira in la isku yimaado oo laga hadlo arinta gobolka banaadir wasiirku waxa uu sheegay inay ajandayaasha ka mid tahay haddii gobolka banaadir intaaba waa soo joogay hadda ay qorshaha ku jirta laga doodayo maxaadan u sugi karin iyadaaba dulmayaba Dow- aniga waxaan qabaaba dowladuna xaq uma leh baarlamaankuna xaq uma leh inay ka hadlaan shacabkeeda inay ka hadlaan ninka ugu horreeyey markii oo cabdullahi cusub leh oo yidhi waxaan maraan maqaam u dhisaynaa xilkaa laga qaaday qaadi lahay xamara maqaam loo dhisa xalkaa laga qaaday xamar xasaanadiyaa laga qaaday beled kale xasaanadiyaa laga qaaday madaxdana xalkaa laga qaaday war waxa dhan oo soomaaliya marka la dhisayo reconciliation hoosaa laga soo bilaabay maxaa loo diidaa in hoos laga bilaabo xamar oo leeyahay baarlamanaa go-aan ka gaara baarlamanka qaara ma aqaani ba xamar waxa ay tahay iyo caasimad waxa ay tahay iyo marka haddii caasimadnimadu ay dhib u keenayso dadka jooga magaalada ururada halaga dhaafo caasimadaba xamar dhul iyo guryo meel kasta ku yaaliina laakiin ama ururadan bulshada iyo dadka deegaanka ha loo dhaafo hoosa kasoo kalkanayaano wax lasoo diyaariyey ha lahor dhigo dawladda inay saxiixdo laakiin iyadaa go-aan ka gaaraysa dii la yidhaha fawdada ka dhacdo weligeed ma dhamaanaysa xataa haddii jajuum dawladda ay ku guulaysato waa miino aada aasto oo maalin un kugu soo qarxayso xal ma aha wadankaan calankaan naga dhexeyn aan kugu bilaabo hadalka calankaan qola diida si gooni ula baxday marka in la yidhaha marka kanaa naga dhexeey kanaa naga dhexayn astaanta labadii shabeel meelaa ku sheegna ma naqaan marka inta ayaa fawdo la bilaabina sida meelaha kaleba looga soo bilaabay heer tuulo degmo gobol baashaasa loo dhisa waa mahadsantah tixgeliyo dadka arrinta ugu dhimiday ilaa xamar aniga anoo socdaan imide dadka ugu dhimiday aan ku tixgelin waa mahadsanta waxaan rabaa inaan siiyo aan wasi wasiir xoosh ma jirtaa marka laga soo tago arrinta baarlamanka iyo golaha wasiirada dowladda wax qorsho ah ma ugu jirtaa in dadka xamar degan ay inta isku keento ay weydiiso waxa ay u arkaan mustaqbalka ay yeelanayaan gobolka banaadir ama maamul gaara ha noqoto ama ha noqdaan mid lasoo doorto ama mid dowladdu ay u samayseen dowladda ma furtay wada hadalkaas diyaar ma u tahay inay hadda furto oo ay ka qaybgeliso dadka gobolka banaadir degan horta walaalka wuxuu ka jiraa waxaa waaye saaxiibaleen oo ururada bulshada ah waxaan jeclaanaas inay dastuurka akriyaan wadankan wuxuu kusoo burburay hortay yani yani in ummad markay wada joogto inay lahaadaan waa kala sabeynta sharciga sabeynta sharciga noogu weyn hadda waxaa dastuuraan leenahay dastuurkeena waxbuu qoraya wuxuu qorayaa qodobka sacialaad wuxuu leeyahay caasimada soomaaliya muqdisho waa laakiin maqaamka ay ku lahaan lahayd federationka inay noqoto maamul goboleed ama inaysan noqonin in laga wada hadlo waa si dastuur ee looga wada hadlo marka soomaalida yaa ka yaa ka wada hadlaaya maya yaa ka wada hadlaaya yaase go-aanka gaaraya su-aasha taas waa waa kusoo wada waa kusoo wada waa kusoo wada xikmada ku jirta waxa waa caasimadaa rabta inaad wadan ka dhigatid sababta loo loo keeno waxa caasimada wadan laga dhigana waxa waa wax la wada leeyahay inay tahay waa maadaama la wada leeyahay caasimada in soomaalida ay ka wada hadlasho waa yani xikmada ku jirta prime ministerka iyo madaxweynaha inay taas burxadnima waa wax la wada leeyahay mahayna labada kun calankaana iyo- wada labada kun iyo labaatanka waxa looga hadlaayo ah inay ku dartaan dhahaan waxaan inaan ka wada hadlaan rabnaa waxay tahay in yani in eh, eh, xasilooni siyaasadeed si loo helo in laga wada hadlo soomaalida ay ka wada hadasho maamul goboleedada ay ka hadlaan soomaalida ay ka wada hadlaan maqaamkeen siinaa saddex waa- adeerta waa- saddex saddex mataqaanaa eh, aragti ee jirto kow in sida hadda saaxiibkay diin ay ku joogaan waa in maamul goboleed ay noqoto waxba mashaakil maa wax fiican waa waa waa- caasimada ay ahaato ama inay noqotaa taas waa sidii ee barliin ay tahay ama inay noqotaa sidii washington d c oo kaleeto aysan maamul goboleed noqonin laakiin caasimad soomaaliya noqoto laakiin aragtideeda ay noqoto aragti soomaaliya lagu dhimaya ama inay noqotaa sidii ottawa oo kaleeto eh, eh, canada oo ah gobolka banaadir meel inta la- inta la- inta laga hayn daawo la yidhahdo meeshaasa caasimada ah intaba aragtiyoyin waa laakiin in laga wada hadlo waa yani sababta la yidhi in laga wada hadlo waxaa wax kale maaha yani soomaaliya waa la kala shakiyey dhibaataa soo dhacday conflictaa soo dhacday yani jadwalkan prime minister iyo madaxweynaha waxay ugu daray wax kale maaha in la helo na in in in na dib u heshiisiin la helo oo ku Laakiin- salaysan wax dhab ah oo oo lala yimaado wasiir Intiisana waa la- wasiir wasiir intiisana waa la- halka halkaasaan rabaa su-aal inaan kaa weydiiyo een waxyaabaha hadda ay ku doodayaan saaxiibadaada doodku kugula jira waxay tahay taas laftirkeeda doodaas inay noqoto mid dowladdu ay keentay iyo baarlamanka ku eg maahane waa in dadka deegaanka la siiyaa fursad iyagu ay u wada hadlaan oo ay ku doortaan waxa ay rabaan dowladdu diyaar ma u tahay dadka gobolka degan inay fursadaas siiso
okay waa waa waa good question wa- wa- wa- waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo em, guddiga siyaasadda loo leeyahay ama inclusive politics waxaana hogaamiyo eh, prime minister xasan khayre waxyaalaha noo qoran jadwalka loogu jiro ilaa labada kun iyo labaatanka meel weyn ay ugu jirta arrintaas in in in dood laga bilaabo doodaas keliya maaha inay ka bilaabato banaadir gudaheeda laakiin inay ka bilaabato wadanka oo dhan inay kaga bilaabato yani xagana jirto laakiin dadkii way naga horumarayaan iyadoon la gaarin ma wixii haddii laga horumarana waa dhibaato laakiin laakiin laakiin doodda waxay tahay wasiir in in in hadda ururada marka maanaa rayidka ururada rayidka waxaan jeclaan lahaa dokumentooyinkan waa waa la ansixiyey waxaa la ansixiyey laba khamiis ka hore public waay inay inay dashaan akhriyaan markay akhriyaan wax oo ku dhisan cilmi ku dhisan ama wasi- wasiir waa kugu soo noqon doona Ha, waa- waa dhibaato waa waa mahadsan tahay hay-addiini sidee u aragtaa in mustaqbalka gobolka banaadir iyo maamulka uu yeelan doono sida wasiirku sheegay loo dhigo doodaasi ay ka dhacdo guud ahaan dalka oo dhan kadibna wixii lasoo go-aamiyo loogu xel raadiyo gobolka banaadir Een, horta waxaan qabaa eh, waxyaabaha oo dhibaatadu ay ka taagan tahay waxa waaye eh, wasiirku wuxuu u haystaa bulshada rayidku inaysan waxa eh, kabineetka dhexdiisa ka socda inaysan waxba kala socon amaba da- baarlamaanka waxa ka dhex socda inaysan waxba kala socon Een, annagu horta eh, yacni runtii shaksi oo aan aada u ixtiraamo waaye ninka la yidhaha wasiir xoosh Eh, shaksi aan u aaminsannahay inuu yahay wasiir ka soko uu yahay Soomaaliya waxaan sanna waaye laakiin waxyaabaha oo doodad ay ka taagan tahay qofku markuu xilka qabto iyo marka uusan xilka hayn waxaad moodaa in farqi u dhexeeyo haddii qofka uu xeerinayo maslaxa ummad soomaaliyeed maslaxa ummad soomaaliyeed meel kasta oo ay ka imaan karto dhibaato oo qarannimada iyo jiritaanka soomaaliyeed oo hadda la raadinayo ay kaga imaan karto waa in xalka lasoo dedejiyaa annaga arrinka aan ku haysano dawladda waxa waaye yacni shacabkii oo dareenkii ah arrinkan yacni albaabka laga xiray eh, fahmay oo yacni runtii kacdoon ka samaynaya oo ka hadlaya oo ka debate garaynaya waa ujeedaa hadda professor yaxye wuxuu ka hadlayo Eh, yacni heer waxay ka gaarsan tahay war caasimada dhan ba hana laga qaato meeshii la raba halakii haddayba tahay caasimaddu wax annaga xuquuqdeena lagu qaadanayo annaga xuquuqdeena in la qaato diyaar umani annagu marka bulsho rayd ahaan waxaan qabnaa in dib u dhigaasi uu yahay khasaaraha ugu weyn ee maaragtay horumarka iyo siyaasadda dalka soomaaliyeed haysta guddiga inclusive politicska waxa ay ku wada hadleen shirkii u dambeeyey annaga xogaalaan unahay marka waxaan codsanaynaa oo keliya war arrinka waddo kastaba ha qaadee albaab kastana ha aadee hal la dedejiyo in laga wada hadlo in maaragtay ajandihii maaragtay inclusive politicska loogu daba mariyo oo december two thousand maaragtay nineteenka la geeyo yacni waxay ahayd deliberate strategy ay ahayd in la fogeeyo macnaha ka hadalka caasimadda muqdisho waxaa la awooday in quartarka koowaad ama quartarka labaad la geeyo sanadkan in arrinka caasimadda laga hadlo oo inclusive Waa mahadsan politicska ajandaha ay soo hormariyaan waa mahadsan tahay si cadaadiska shacabka ka imaanaya ee magaalada muqdisho ka jira inta aanu isu bedelin siyaasad qalloocan hadda wuxuu maraa rabitaankii iyo dareenkii dadku ay sheeganayaan laakiin aakhirka waxaa laga yaabaa in siyaasad qalloocan ay isu bedesho waa mahadsan tahay marka arrinkan Ha.
intuusan wadadaas aadin in inta laga soo celiyo hadda lagu dhiirrado in arrinkan doodiisa la furo haddii muqdisho caasimad ma noqonayso shuruudihiina ma buuxi karta lagu heshiiye waxba kama qabno laakiin ay tahay si oo peaceful ah haddii lagu heshiiyo muqdisho qayb ha loo gooyo dawladda qaybta kalena dadka deegaanka hala siiyo waa waa heer sare laakiin mar kastaba do- su-aasha markii eh, democratic principleska laga hadlaayo qof muwaadina in la yidhaahdo meelaad ka codayso oo aad cod ka bixiso ma haysatid adduunka meelay ka jirta lama arko waa mahadsan tahay diini constitutionada Ha.
caalamka labaatan iyo saddexda dal ee maaragtay systemka federal systemka ku haya dukumentigeedii iyo constitutionadeedii ayagoo copya oo hard copy aan wasiirka u keeni karaa waa wada haynaa waa akrinay qof kasta oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay qofka xukumaya inuu doorto haddaad qofka muwaadinka u diidid because caasimadaad ku nooshahay yacni ma ma ma qofkaad xukumaya ma dooro kartid meel ay meeshaas yacni qodob noocaas uu caalamka ka jira lama arko waa mahadsan tahay Waxaan diini isleeyahay diini waa mahadsan tahay waqtigaan inay nahaya halaabiyaan dadka shacabka waqtigaan nahaya waa mahadsan tahay brofesor yaxyaan siinaya brofesor yaxya adoo soo koobaya maxaa u aragtaa xalka gabagabadii barnaamijkan ku socona anaka markii aan guddiga ahayn labaatan dastuuraa naloo keenay jaamacad jarmal ku taa naloo keenay wada akrinay hal hal raacsan kuma jiro arruug arrintiisa loogama roone meel walba waxaa loo dhaqaa qaabka ay ku habboon tahay ma aha magaalo hebelaasaan ahayd magaalo hebelaasaan ahayd xamar dowladda dhexe faraha kala baxdo baarlamaan faraha kala baxo dadka degan ha loo yeero iyagu wax ay ku talay ku- ay u arkaan maslaxadooda ha loo ha dhisteen dowladduna ha ka ogolaato that's all wixii aan ahayn hadda foodo socotay naqale haddayna maanta qarxinna britain kugu soo dhaqanay waqti kadib marka waa walaalka afka gacanta ka saarta haye ba- een, waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xalka u aragtaa galantii ali xali maxamed waa kaa horta eh, waxaan maraynaa marxalad oo oo asaasi ah oo ah ilmaha markay dhashaan ilkaha usoo baxaya maaragta ilmaha caaya baa ka daato xanuun baa qabta horta kii aan maraynaa because federation hadda bilowda waxaan kasoo baxday marka dhahnaa meel dhibaato badan leh marka waxaa loo baahan yahay markaasoo kale in deganaan horta wax lagu gaaraa loo baahan yahay hadda real yaro ilka usoo baxayaan nahay federation weligeed maarag hadda noo bilaabanaysaa yani in laga wadalo midda kale weliba federaalka madaxweynaha iyo prime ministerka magaala dad kalaa ku haysaan waxayaan war annaga waxaan rabaa waxaa in laga wada hadlo maamul goboleedyada madaxda oo dhan madaxweynayaashan kulli waxay leeyihin ma rabtiin in in federation la dhameeya ha maqaamka muqdisho inaan ka wada hadalna article nine inaan ka wada hadalna marka yani waa dhagax iyo iyo laba dhagax dhexdooda in la dhex jooga marka an waxaan aaminsanahay saahibkii diin iyo yaxya iyo intellectuals waxaan aaminsanahay inta madaxa geeyo halaysu yimaado ha la wada fariisto si wanaagsan looga wada hadlo laakin yaa laga dhigin waa emotional haddii la yidhaha banaadir aniga for example markaan aan dhashay jawara ku dhashay jawara banaadir ka mid ahay yani emotional banaadir aan ka mid ahay yani yani waxyaalo badan aan ka qabanayo runtii inaan inaan inaan ka mid ahay laakin reality in laga taga ma aha dhibaato weyn aan soo dhacdo wadankan in la wada fariisto waa in la wada hadlo waa madaxweynaha ibraahim sidii dadka baxan wax iskama samayn karaan waa inay la tashaan wada tashi weyn la sameeyo waa kulligan wada sameeyna waa wada tashiga mahadsanta waa mahadsanta wasiir xoosh yani yani saas talin lahaa runtii waa mahadsantaha haye een, diine maxaa xalka u aragtaa maya runtii meesha meeshaas wasiirka uu ku khatimay oo ah hal la wada hadlo ayay annaga naga taagan tahay meesha dhibaatada aan ku qabnaa yaan marnaba la wada hadlin afkana ha laga xidho waan diidanaha annaga inta la wada hadlo wixii maslaxa ummadda soomaaliyeed u jirto dadkaasna xuquuqdooda ku helayaan in meel la dhigo waa ogolnahay wada hadalkaasna waa soo dhaweynayna waana xoojinayna waana kala shaqaynayna aada u mahadsantihiin een, wasiir mahadsanta waa mahadsanta intaas ayaana kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegeynay toddobaadkan mustaqbalka maamulka gobolka banaadir maamul lasoo doorto mise mid la magacaabo waxaana ka qayb galayay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan xoosh jibriil diini maxamed diini oo madaxa u ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya iyo weliba brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowra oo ku yaala gudaha dalka iyo dibaddaba intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
mahadsaned falastiin axmed imara ayaana soo jeedinaysay kula soo dhowaada haatan umuuraha islaamka iyo jacfar kukay
toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa halka uu ku socdo weerarka toddobada maalmood jirsaday ee ay ciidamada turkigu ku hayaan waqooyiga dalka suuriya maalintii toddobaad ayuu galay duulaanka laanta saytuunka ee turkigu uu ku qaaday maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ee ku sugan waqooyiga dalkaasi welina howshu waxa ay u muuqataa mid aanay fari ka qodnayn oo bartilmaameedka ay xoogagga turkigu astaysteen lama gaarin boqolaal qof ayaa jabhadda y b g looga dilay weerarkan waxaana lagu burburiyey saanad ay lahaayeen sida uu ku warramayo cabdinuur daahir oo ka tirsan tv-ga dowladda turkiga t r t ee caalamka la hadla ciidanka qalabka sida ee turkiga muddo kooban ka hor hadda waxay sheegeen in dad ka badan saddex boqol oo dagaalyahanada kurdiyiinta ay dileen goobo horlena ay qabsadeen sideed bartilmaameed oo ciidamo ay fadhiyeen ciidamada kurdiyiinta oo hub u yaalay saanado militarina ay burburiyeen dagaalkuna waa socdaa waxaa tallaabadan uu turkigu qaaday iyo mid ka horreysay ee uu maraykanku ku shaaciyey inuu ku dhisayo ciidamo soddon kun gaaraya oo kurdiyiinta ku abtirsada uu qar ka tuuray xiriirkii washington iyo ankara oo markiisii horeba aan caga adag ku taagnayn maraykanka ayaa ka dalbaday turkiga inuu xadido xilli go'ana uu ku soo afmeerayo duulaankan hase yeeshee madaxweyne erdogan oo hadalkaasi ka carooday ayaa maraykanka su'aal furan u diray taasoo uu ku weydiinayo in iyagu ay wakhti xadidan u qabteen weeraradii ay ku kala qaadeen afghanistaan iyo ciraaq iyo in kale turkiga ayaa hadalka maraykanka u arka mid maaweelo ah waxaanay tuhunsan yihiin in washington ay gacansaar la leedahay kurdiyiinta suuriya kurdiyiinta turkiga waxay u arkaan inay yihiin gooni ogoosad wadankooda caqabad ku hay marka waxay u arkaan in lagu sasabayo wadanka turkiga in wakti loo qabto ama lasoo afjaro sababta ay tahay dhulkan hadda kurdiyiintu ay haystaan waxaa haysan jiray qolyaha dowladda daacish dowladda islaamka ee daacish a laga qabsaday markii laga qabsanayey oo ciidamadii kurdida ay ka qabsanayeen turkiga ayaa gacan ku siiyey oo xitaa ciidamadii kurdida wuxuu u ogolaaday in dhulka turkiga ay soo maraan oo ay ay ka qabsadaan waagaasna marka maraykanku xitaa wuxuu u u ballan qaado turkiga haddii daacish meeshan laga sifayo xuduudka turkiga ciidamada kurdidun way ka bixi doonaan dadka lookalkaa ayaa xukunka loo dhiibi doonaa ilaa haddana arrintaas ma aysan dhicin cabdinuur daahir oo ka tirsan tv-ga t r t ayaan isagoo istanbuul ku sugan weydiiyey bal haddii la saadaalin karo wakhtiga uu howlgalka laanta saytuunku soo idlaanayo waktiga uu qaadan karana waxa waaye waa open eded oo wax waa furan yahay wax hadda ka hor turkigu wuxuu qaaday weerar sanadkii labada kun lix iyo tobanka bisha agost wuxuu ku qaaday isla xuduudka suuriya ee turkiya ay wadaagaan inay ka sifeeyaan kurdiyiinta waxay ku qaadatay ku dhowaad hal sano sideed bilood ilaa bishii maarso labada kun iyo toban iyo toddobada marka xuduudda turkiga ay la wadaagto suuriyana waxaa dega dad kurdiyiinta haddana waxaa gacanta ku haya jabhadda uu la dagaalamaya boqol kiiba lixdan xuduudda suuriya ee turkiga marka waktiga uu qaadan doono wakti kooban maahan wakti fududna maahan ugu yaraan hal sano iyo wax ka badan oo qaadan kara ayadoo looga cabir qaadanayo arrintii hore rajab tayib erdogan madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen cafriin uu si habsami leh u soconayo xoogagiisuna ay isku sii fidinayaan dhulka ay maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ku sugnaayeen waxaanu ku ballanqaaday in ay duulaankaasi sii wadi doonaan ilaa ay xubinta ugu dambaysa ee y b g nawaaxiga sohdintooda ka sifaynayaan
teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon Allah'a hamdolsun başarıyla eebe ayaa mahad iska leh howlgalkii aanu laanta saytuunka ugu magac darnay ee cirfiina looga sifeynaya argagixisada si guulah ayuu ku socdaa waxaana xooggeenna oo kaashanaya ciidamada suuriya ee xorta ah oo ah dadka dhabta ah ee waddankaasi iska leh ay si tartiib tartiib ah kula wareegayaan gacanku haynta cirfiin
tom bosert la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in lama huraan ay tahay in turkigu uu dareemo muhiimadda ay leedahay in suuriya ay dib isku taagto isagoo erdoqan ka dalbaday in uu xoogaga isbahaysiga ee dagaalka kula jira argagixisada dowladda islaamka gacan siiyo
madaxweyne erdogan waan garan karnaa cabsidaada la xidhiidha ammaanka xuduudda koonfureed waana mid sharci ah si dhow ayaanan kaala shaqaynaynaa sidii ballanqaadkaasi meesha looga saari lahaa hase yeeshee waxaan rajaynayaa in aada nala aragto oo higsigeenna ah in la helo suuriya oo lugaheeda isku taagta iyo inaan colaada laga hurin waqooyi galbeed siiriya sidaasi si ka bedelanna aada ku caawiso xoogaga isbahaysiga ee isas dagaalka kula jira sida ay u suurtogeli lahayd in ay aaggaasi ka sameeyaan qiimayn wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah
marka laga soo tago suurtagalnimada inuu gacanka hadal waqooyiga suuriya ku dhex maro turkiga iyo maraykanka iyo in uu burburo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay garwadeenka ka ahaayeen turkiga ruushka iiraan iyo maraykanka waxaa cabsi xoogani ay ka jirtaa in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadannimo oo ay dhibaato soo gaarto dad rayida boqolaal kun oo hor lehna ay qaxooti iyo barakac noqdaan waa kan mar kale cabdinuur daahir oo ka tirsan tv-ga dowladda turkiga t r t ee caalamka la hadla qaxooti hor leh iyo humanitarian crisis dhibaato badan hadda inay dhacdo oo dad badan ay ku dhibaatoobaan oo muxuu ahay turkigana ay kusoo badato dadka ugu badan ee qaxootiga ee kasoo baxaya suuriya waxaa jirtay xabajoojin dhex marta turkiga iyo muxuu ahay ruushka iyo iiraan in xabajoojin la sameeyo xabajoojintiina in burburto maadaama dagaal uu bilaawday oo hadda iyo kow dhibaatada ay sii socoto sidoo kale waxaa dhici kara in turkiga iyo maraykanka oo ay isku dhacaan waxaa ogsoonaa maraykanku wuxuu taageeraa qolyaha kurdiyiinta wuxuu hub ciidamo qaarna taliyaale iyo tababare ayuu ku leeyahay meelaha lagu dagaalamaya meel u dhow marka haddii dagaalku sii socda waxaaba dhici karta isku dhac toos inuu dhex maro labada wadan oo naato ka wadeersan oo xulafada taasna waxay saabi doontaa weji kale oo la uu galo dagaalka suuriya
barnaamijkii amuuraha islaamkana intaa ha inoo joogo intaannu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii ammaanillaah warga hordhow naga soo gaaray magaalada muqdishona waxa uu sheegayaa in nin ajnabi ah oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda yunisef lagu dilay xarun ay hay-addu ku leedahay degmada wadajir ee magaalada muqdisho ninkan la dilay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha cuntada kariya ee xaruntaasi ka howlgala waxaana dilkaasi geystay mid ka mid a ilaalada soomaalida ah ee la shaqeeya hay-adda yunisef ilaa haddana lama oga sababta dilka ka dambaysa iyo weliba waddanka uu ninkaasi ka soo jeedo ciidamada amisom ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi gaareen islamarkaasina meeshaasi ay ka daadgureeyeen shaqaalihii ajnebiga ahaa idaacadda iyadiina waa naga intaa nabadgelyo
is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.